bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka caalamka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxan oo idiin hayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa ayaa kormeer ku gaaray waa kormeer uu ku horgelayay saamaynta fatahaadda webiga ku tegay tuulada biixaaw oo ka tirsan degmada jawhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee dadka ku barakacay fatahaadda iyo dagaalada ka jira magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kuwaasi oo la soo deristay duruuf adag oo dhinaca nolosha maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexena waxa uu sheegay in biyola'aani ay markaa ka jirto magaaladaasi iyadoo dhinaca kalena iska horimaad ka dhacay duleedka magaaladaasi lagu dilay saddex ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argixisada ee al-shabaab qodobada dibadda daa dhegaystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idiin hayana waxaa ka mida militariga dalka maraykanka ayaa sheegay in ciidamadooda ay qaadeen weerar dhanka cirka ah oo ka dhan ah hogaamiyaasha kooxda waa hogaamiyaha kooxda taalibaan ee waddanka afghanistan
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dot net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale halkani waa radio muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa ayaa lagu soo warramayaa in kormeer uu ugu kuurgelayay saamaynta fatahaadda webigu ku tegay duulada waa tuulada biixaaw lagu magacaabo ee ka tirsan degmada jawhar ee xarunta u ah gobolkaasi shabeellada dhexe kormeerka ayaa waxaa wasiirka ku wehelinayay guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cali cabdulaahi cadaawe oo markaasi iyagu gaaray halka uu webigu ka fatahay guddoomiyaha tuulada biixaaw xaamud axmed ayaa waxa uu sheegay in afartan mitir oo markaasi dhulka ah ay markaasi biyuhu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle ee mara deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe
haddaan ka hadlo tuulada xaaladeeda buqaa nagu go'day bilowgeedii hore waxuu ku bilaabmay boqoto boqoto wax la yidhaahdo meesha burcaa ku aadaneed maalmo oo shan maalmood aan ka shaqaynaa loo rarsaaraynay markii dambe biyiyaa ka culays badiyey loo rartay waa xaabsatay saas daraaddeed dhulka aan oo dhan waxaa ku yaalay dalagaa ku yaalay badar badanaa ku yaala galeyle bocor digir sisin yaanyo dhulkaan soo cad badaraa ka go'ay saas daraaddeed duulada awal ayay dhibaato ku sugneed afar xilli ayaysaan biyo u guuhayaan oo korshub ah ilaahay amarkiis waxaa maanta haddana ilaahay nagu soo kordhiyey in buuq naga go'do saameyn waxay nagu yeelatay marka hore iyadoo awalba baahi jirtay oo dadka qaraac ku noolaayeen qaraacay qaadanayeen qaraacdaas markii lasoo gediya cawadii lagu cashiyahay iyadoo saas taagan tahay ayaa waxay dhacday buqdan ay ku go'day qaraacda lafteeda waxaa laga guri jiray dhulkaana laga gurayay
guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cali cabdulaahi cali guudlaawe ayaa sheegay in fatahaaddu ay baabi'isay dalagyadii ku yaalay dhulbeereed baaxad leh oo ka tirsan degmooyinka jawhar mahada iyo balcad ee gobolka shabeellada dhexe
lah wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka maamulka gobolka shabeellada dhexe heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada qaybaha kala duwan ee qalabka sido iyo bada saxaafadda waxaa idinku salaamaya salaamta islaamka asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam mudan wasiir aad ayaan ugu faraxsannahay inaad soo gaarto gobolka shabeellada dhexe ee aad aragto xaaladda ay ku sugan yihiin heer shabeellaha dhexe muddo bila ka hor ummaddaannu biyo la'aanay dhibaata u haysay waad ogeedeen webigu wax biyaa ma jirin dalagii ay tacbadeen wuxuu u baaba'ay biyo la'aan haddii biyihii yimideenna wax alla wixii ay tacbeen sidaad u jeedo daadkiyaa haddana qaaday oo webigiyaa ku fatahay dhibaato aad u ballaaran ayuu ka geystay dhowr iyo toban kun oo maaragtay lix iyo toban kun shan iyo toban kun oo hektar ka badanaa ku baaba'day oo wax dalag ku yaallo iyo wax dalagii loo diyaariyey daadka oo qaaday ay ahaayeen tuulooyinkiyaa go'doon ku jiro ma ahan kale midda halka boqood u jeedee boqdi hurwaaya baxdo degmada ma hadday dhibaatadan oo kale iidana hayso degmada balcad biyihii ka baxay meesha la yidhaha tuugaariya iyaguna ilaa haddeed ku sii socdo dhibaato aad u ballaaran ayuu geystay webiga shabeelle aad ayaan ugu faraxsannaha maanta inaad nagula sugan tahay gobolka shabeellada dhexe ee indhahaagu ay haayaan dhibaatada uu ku haayo webiga shabeelle ummadda ku nool gobolka shabeellada dhexe aad ayaan maaragtay ugu faraxsannaha inaad goobjoogu noqoto hadday dalag heeday beerihii uu ku yiilay beerihii loo diyaarinaayey iyo isi socodkii tuulooyinka webiga labadiisa dhinac ku teedsan intaba dhibaatadaa dayayso ayuu gaadhsiiyey ummaddan jiinka ku noolna noloshoodu waxay ku tiirsaneeday beerahaas ay tacbo jireen waad u jeeddaa dhibaatada hayso waa maqlaysay waxaa ninka guddoomiyaha ka eh tuulada bayaxaaw hadda maaragtay uu ka warbixinayay ummaddu waa dhibaato badanaa hayso hadda ummadda ay kuwaxay ku tiirsanaayeen hadday baaba'een ee shalay biyo la'aan ay u baaba'een maanta wixii ay tacbadeen ay ku tashanayeen niyadda ay u sheegaayeenna ay maaragtay biyii haddana qaadeen ciddii maaragtay jibaal soo fala jirta ee xooggeeda ku nooleedna meelay wax ka fasha malaho waad u jeeddaa biyihiyaa ku yaacay dhulkii dhammaay ku socdo marka wax allaala wixii la qaban karo waxma ku adiga saanay taha kuma dhehayno indhahaagaa waxaayaane in ummaddaas laga soo gaaro oo biyahaas
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo isaguna halkaasi ka hadlay islamarkaana kormeerkani ku qiimaynayay fatahaadda webiga iyo cabsida laga qabo ayaa waxa uu tilmaamay in si deg deg ah wax looga qaban doono fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle
bismillahi raxmaan raxiim guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha tuulada bayxaaw iyo ree jowhar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waa ku mahadsantahay guddoomiye inaadna keentay meeshii culaysyadu ka jireen oo biyobaxadu ay ka dhacday fatahaadu hadda ayba ka socoto runtii kuna hayso tuulooyinkii u dhowaayay dhulkan hadda kor naga jiro sidaad arkaysaan webigii afkaas meeshaas u dilaac oo dhan waa fatahaad webigu inuu halkaan aaday ahayd sidaa ka muuqata masawirka warbixintana waa dhegaysanay horena waa u haynay warkiina oo waxyaabihii aan u nimid markii laga reebo maamulu samaynta inaan u nimid inaan bal goobjoog u noqonno haddii ilaa yidhaahdona markaan allaale markaan xamar ku laabanno dowladdii federaalka ahaydna qayladhaantaas waa gaarsiin doonnaa annagu wixii gacanteenna ku jira iyo dowlad ahaanna waa gaarsiinaynaa meelihii kale oo taakulayntu aan ka heli jirnayna waa idinla duulaan tegaynaa iyo dadka soomaaliyeed dhammaan in ilaahay culayska ka qaadana waa baryaynaa dabcan waa ka warhaysaan bil iyo laba ka hor yaan waxaan ka hadlaynay abaar iyo webiga inuu qalalay haddana waxaan ka hadlaynaa webigii inuu fatahay oo daadiyey dabcan waxay u baahan tahay u diyaargarow sida guddoomiyuhu oo sheegay mudane guddoomiye haddii ilaa yidhaahdo xilligan xilliga xiga waxaan ku dadaali doonaa annagoo adigana ku kaashanayna iyo dadka reer jowhar in meelaha ducfiga ka jiro aan isla oodno oo sanadkan sanadkiisa dambe aan horta saddexdan waa laga yaabaa markuu meel kale buurto haddana uun kuwan buuran waayo inuu meelo kaleo jilcan buurto
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa dhinaca kale laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee dadka ku barakacay fatahaadda iyo dagaalada ka jiray maalmihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwaasi oo lagu soo warramayo inay deris la noqdeen duruufo adag oo dhinaca nolosha ah faahfaahinta warkani waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga ibraahim maxamed waa maxamed geedi saacadihii ugu dambeeyey ayaa webiga shabeelle waxa uu si weyn u saameeyey dhammaan afarta xaafadood ee degmada beledweyne waddooyinka muhiimka ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ku arkaysa dad aad u fara badan oo ka baxaya magaalada kuwaasi oo aadaya deegaanka ceel jaalle ee duleedka bari ee magaalada beledweyne qaar ka mida dadkaas ayaa la hadlay warbaahinta qaranka waxaa weeye ilaahay baa ooda ka soo qaaday biyo waa laga waa waa magaaladu waa buuxsantay baan u malaynaya waa ay buuxsantay magaaladu meel bannaana ma jirto ummaddu waa khatar xaaladdu aad bay u xun tahay garan mayna hadda biyo aad u fara badanaana soo socda baa laleeyahay haddana ayadoo aad ay ugu buuxdo magaaladu hadda biyaha waa na masiibeen biyaha noo keen dhibaatadan biyaha labarin waa iga dileen hadduu ay ku diideen gurigiin waa iga dumiyeen ummaddoo dhan waa fasahaadiyeen adduunka ad u jeeda haddii ay ku diin dadweyne wax sugan ma laniyo
xaaladda kale ummaddan iyo hadeer waxa waxay u baxeen meesha la yidhaha ceel jaalle qaar waxay u baxeen xaggaan iyo mataqaanaa taaggan qabuuraha xaggeeda ee qaar badanaa wiiftaaba lahays ummadda meesha isku baxday saaki qayb baa la duugay marka waa ka waxaan gurma degdege ayaa laga rabaa ayaga samafalka hadday yihiin macnaha yani kuwo macnaha muxuu ahay jooga dalka iyo hadday yihiin kuwo macnaha yani muxuu ahay la xiriiro muxuu ahay gobolka hiiraan ganacsatada hadday tahay macnaha dahabshiil hadday tahay muxuu ahay shirkadda muxuu ahay hormuud ayagana waxaan ka codsanaynaa masiibooyinka waa ka imaali jireen runtii waxbay ku bixi jireen sidaa fatahaadda webiga iyo daadadka ku soo rogmaday ayaa sidoo kale gooyay waddooyinka muhiimka ah sida waddada isku xirta gudaha magaalada iyo deegaanka ceel jaalle ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexena waxa uu sheegay in biyo la'aani ay ka jirto magaaladaasi iyadoo dhinaca kalena ay iska horimaadyo ka dhacay duleedka magaaladaasi lagu dilay saddex ka tirsan maleeshiyaadka kooxda algixisada ee al-shabaab guddoomiyaha degmada aadan yabaal maxamed sheikh ayaa waxa uu warbaahinta uga warramay dacdooyinkii ugu dambeeyey iyo xaaladda ka jirta magaalada
nabada waaye shalay al-shabaab waxaa si dhow maleeshiya ku yimiday ayaa shalay markii ciidanku beledka uma dheerayna markii loo sheegay ayuu baxay saddex ninna waa dilay qoryihiina waa laga soo qaatay boosashkii dhowrna waa la dhaawacay fara badan marka waana la buriyey aadaa loo racbeeyey haddana waa si nabada ewelna nabaday u ahayd haddana way fiican tahay degmada aaday nabadgeliyadu saxan tahay
waa gartay maadaama ciidanku aanu degmada u dheerayn gudaha degmada wax ciidan oo ku sugan miyaa jira
maya maya dadka waxaan u diidaynaa dadka waa dad ganacsadaha waa dad magaalada dhex degan ciidan lama dhex dejiyo magaalo wuxuu ka degan yahay meel gees
marka bal waxaad iiga warantaa degmada waa ti kooxahan haraadiga ah ee shabaab ay ceelashii ay gub ay ay gubeen qaarkoodna ay jejebiyeen hadda xaaladda biyaha ee degmada waa sidee
aaday u liidataa degmada biyo la-aan waaye ceelada hadda boqol sano baa maaragtay wax ku dhow aan la cadin ayaa dadweynuhu hadda cadaa wixii maaragtay gaadiidka kala dheerdheeray sida arooraan biyo la-aan degmada waa si nabada waaye shalay al-shabaab waxaa si dhow maleeshiya ku yimiday ayaa shalay markii ciidanku beledka uma dheerayna markii loo sheegay ayuu baxay saddex ninna waa dilay qoryihiina waa laga soo qaatay boosashkii dhowrna waa la dhaawacay fara badan marka waana la buriyey aadaa loo racbeeyey haddana waa si nabada ewelna nabaday u ahayd haddana way fiican tahay degmada aaday nabadgelyadu saxan tahay
waa gartay maadaama ciidanku aanu degmada u dheerayn gudaha degmada wax ciidan oo ku sugan miyaa jira
maya maya dadka waxaan u diidaynaa dadka waa dad ganacsadaha waa dad magaalada dhex degan ciidan lama dhex dejiyo magaalo wuxuu ka degan yahay meel gees
marka bal waxaad iiga warantaa degmada waa ti kooxahan haraadiga ah ee shabaab ay ceelashii ay gub ay ay gubeen qaarkoodna ay jejebiyeen hadda xaaladda biyaha ee degmada waa sidee
aaday u liidataa degmada biyo la-aan waaye ceelada hadda boqol sano baa maaragtay wax ku dhow aan la cadin ayaa dadweynuhu hadda cadaa wixii maaragtay gaadiidka kala dheerdheeray sida
maamulka iyo ardada jaamacadda banaadir ayaa kulan soo dhaweynaya magaalada muqdisho ugu qabtay dhakhaatiir ka timid waddanka indiya kulankan oo ahaa mid maamulka iyo ardada jaamacadda banaadir ay ku soo dhoweynayeen dhakhaatiir uga timid dalka indiya si gaara isbitaal weyn oo waddanka indiya aada looga yaqaano oo lagu magacaabo ebola hosbital ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho dhakhaatiirta ayaa waxa ay markaasi u yimaadeen dalka in ardada jaamacadda banaadir ka barata cilmiga caafimaadka ay siiyaan tababaro iyo talooyin ku saabsan cilmigani waxaana ay kulankani lagu soo dhoweynayay ka bixiyeen dhakhaatiirtu siminaar iyaga oo markaa bogaadiyey ardada maamulka jaamacadda banaadir ardada ayaa qaarkood waxa ay su-aalo ka weydiiyeen dhakhaatiirtani siminaarka ay siinayeen ee dhanka cilmiga caafimaadka la xidhiidha guddoomiyaha jaamacadda banaadir doctor cabdirisaaq axmed dalmar ayaa mahadnaq ballaaran u jeediyey dhakhaatiirta u dhalatay waddanka indiya ee uga timid waddankaasi si ay markaasi aqoon kororsi u siiyaan ardada jaamacadda banaadir ee cilmiga caafimaadka ka barata waxaana uu sheegay in heshiis ay kala saxiixan doonaan dhakhaatiirta iyo maamulka jaamacaddu halkaa warkaa kala socotaan ah dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda waddanka maraykanka ayaa sheegtay inay dishay hogaamiyihii kooxda taalibaan ee waddanka afghanistan milatariga dowladda maraykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadooda ay qaadeen weerar dhanka cirka ah oo ka dhan ah hogaamiyaasha kooxda taalibaan ee waddanka afghanistan kaan ay ku dileen mullah akhtaar mansuur oo ahaa hogaamiyihii kooxda taalibaan ee waddanka afghanistan waxay saraakiishu shaaca ka qaadeen in haatan hogaamiyaha taalibaan uu dhintay dhowr diyaaradood oo ah nooca aanay ciidina wadinin ee maraykanka ayaa lagu bartilmaameedsaday isaga iyo nin la socday oo gaari ku watay baa layidhi meel baadiyaha ah oo markaa ka tirsan waddanka bakistan oo u dhow magaalo lagu magacaabo axmed waal oo u dhow xuduudka afghanistan iyo bakistan ay wadaagaan afhayeenka xarunta dhexe ee gaashaandhigga maraykanka ee pentagonka ayaa sheegay in mullaha mukhtaar waa mullah akhtaar mansuur oo tan iyo bishii juulaay ahaa hogaamiyaha taalibaan uu markaasi khatar ku ahaa ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah intaba nabaddana uu caqabad ku ahaa islamarkaana laga hor wareejiyey sida uu hadalka u dhigay hase yeeshee safiirkii hore ee maraykanka u fadhiyey ururka neto ninka lagu magacaabo corte folker ayaa waxa uu sheegay in geerida mansuur aanay wax badan ka beddeli doonin dagaaladii kooxdu ay ka waday dalalka bakistan iyo afghanistan kooxdani taalibaan ee waddanka afghanistan ka dhaqdhaqaaqda ayaa bishii lasoo dhaafay waxa ay markaasi kordhiyeen ama ay bilaabeenba dagaallo hor leh oo xoog badan oo ay ku qaadiyeen magaalada caasimada oo ah waddanka afghanistan ee kaabul iyo magaalooyin kale oo ka tirsan waddanka afghanistan ee deriska la ah bakistan gudan daawadayaal waa dhegaystayaal raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii aad kala socoteen intaa ayuu nooga idil yahay intaanu warkaan mid lamida dib ugu kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi